الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خضابا في اصطلاح قدما أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية وكزياد الكاف في كمثله والغائض المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا وxadhu istidcاaء ficli waajib bاlqwl waxaduha istidcاaء ficli waajibi bاlqowli miman kana duna الdاalibi bصiiqaة fcl falwujuba xaqiqa xayثu اlqariinaة اntafat وadliqa لا مع, لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار بسم الله الرحمن الرحيم bal qaybtii ugu horeysay ee abwaabtii usulfiqiga ayaa inoo socotay oo aqsaamtii kalaamka ahayd marka waxaan soo aragnay un iyadoo uu qaybiyey ama uu yidhi kalaamkii wuxuu u qaybsamayaa bal khabar iyo khabar wixii qaabilayay oo dee inshi ahaa laakiin uu yar tafsiiriyu kala qaadqaaday oo kol amar iyo nahyo istikhbaar buu sheegay marna tamani iyo cardi iyo qasan buu sheegay intana waxaan nidhi lafdiga alinshaa ayaa inoo soo koobaya ee laakiin wuxuu isagu labada qayboodba uu kala sheegay yihi kol sidaasaa loo qaybiyay haddana mar labaad baa la qaybiyey arrinta ku jirta waa ta aan soo sheegnay taqsiim kale oo saddexaad oo xaggii kalaamkii ah ayaanu abyadan imika inoo soo socota sheekhu raximahullahu tacaala inoogu sheegayaa wuxuu yidhi wthaalian ay wanqasama uu qaybsamayo alkalaamu thaalian inqisaaman thaalian qaybsan saddexaad haddana wuxuu u qaybsamay ilaa majaazin majaaziyo wa ilaa xaqiiqatin xaqiiqo kuwaasuu haddana balla qismo saddexaad ayaa wuxuu u qaybsamayaa kalaamkii labadan majaaz iyo xaqiiqo marka xaqiiqadii buu tacriifkeedii ku horeeyey oo wuxuu ihi waxaduhaa xaqiiqada xadeedu maa lafdi weeye ustucmila la isticmaalay aliftu waa lidlaaqe min daaka waa madkuurkaas ama kaa oo kalaamkiiyo xaal uu kaba mid yahay fii mowduucihi wixii loo dejiyey ibtidaa'an ugu horeyn iyo bilow wixii loo dejiyey lafdiga loo isticmaalayo isticmaalkiisii baaqi ku ah ayaa xaqiiqo la yidhaahdo dee markaa wadcigii ugu horeeye wax loogu dejiyey kelimaadkan ama macaanidan iyo madluulaadkan ay kuba yeesheenna wuxuu noqonayaa unkii luqada oo luqadii weeye markaas haddaba mowduuciisii wixii loo isticmaalayo ugu horeyn loo dejiyey kaas baa xaqiiqa la yidhaah waa tacriiftaasi waqiila waxaa la yidhi waa tacriif labaadba oo taas ka yar waasacsan ayuu inoo sheegayaa wuxuu yihi balaarka dee waa ka sii kala qaadi doone uu doorane in xaqiiqadu maa lafdi weeye yajriya soconayo oo khidaaban xagga khidaabka marka la eego iyo cidan kolba ku hadlaysa fi istilaaxin istilaax ku dareeraya ama ku socan istilaaxaasoo qaduma horeeyey oo istilaax mutaqadima unoo kolba dee adigu ujeedadu daa'ifada lafdigan ama cibaaradan isticmaalaysa wixii iyagu ay macno ahaan iyo madluul ahaan ay iyagu agtooda ugu xadeeyeen ee istilaaxooda ahaa laftiga ku baaqi ah ee loo isticmaalayo kaas baa waxaa lagu magacaabaa xaqiiqa lagu magacaabaa marka marka taa la yidhaaho kan dambe tacriifkan dambe aqsaamuhaa qaybaheeduna markaa xaqiiqada alaaatun saddex weeye sharciyun mid sharciya oo waa xaqiiqa sharciya iyo waluqawiyu lwadci mid isagu xagga wadci ahaan dee luqa loo nisbaynayo oo adugu mid luqawiye ah oo xaqiiqa luqawiya markaa la yidhaaho iyo walcurfiyu mid isaguna oo qeybtii saddexaad ama qismigii saddexaad oo curfiya ujeedadu la odhan ama noqonayso ah xaqiiqa curfiya taas buu idhi abyaadkan saddexdaa xaqiiqadii horta dee ayuu inoogu sheegay tacriifkeedii oo marka hore wuxuu yidhi hadalku wuxuu u qaybsamayaa qismo kaloon tii hore ahayn oo saddexaad majaaz iyo xaqiiqo iyada halkaa khilaaf dee jiro inu horena sharaxa ugu soo aragnay la arkana wixii ilaahay inoo dhib yareeye kutub damba haddii dee ilaahay inoo sahlo aan haddana aan arki doono imaka ma gelaye waa jirtaayoo waynu soo aragnayoo dee ay culimmadu yaani koob badnaaninbee barhkood ay iyagu ku tegayaanba waxaan bal maalan majaasta wax la yidhaahba luqada inaanu ku jirin taas waa mid kuwo iyagu kuwa aan ahayn oo iyaguna yaani badnaaninbee kuba tegaya in luqadu ay majaas leedahay ee laakiin qur-aanka markay noqoto qur-aanku wax majaazi aanu kuba sugnayn taasna way jirtaayo waxaan filayaana sharaxii ayaynu dee ma filaya sharaxii waa wixii aan kuba soo aragnay bal khilaafkaas iyo ciddii qowlkaa lahayd iyo qolooyinka kale qowlkoodu wuxuu yahay bal imaka markaa umuuraha ma gelayne waxaan ku soconaa saa intoodii badnayd ama usuuliyiin ha noqdeen ama qolooyinkaa dee balaaqa iyo culumtaa kale kuba sugan haba noqdeene ay iyagu kuba tegeenay u qaybinayeen oo kalaamku inuu xaqiiqo iyo majaaz leeyahay dee waxaana jirta qolooyinkaale imaka majaaz ma jiroo kale waxay ama umuuraha ay qoladani waa majaas odhanayaan waxay ka cabirayaan waa usluub asaaliibta luqada carabeed kaba mid ah ee laakiin sidiisa xaqiiqo kuba bay ka cabirayaanoo bal markaa waxaan leenahay umuuraha waxna waan kasoo aragnay insha allah waxna way inoo dambeeyaan imaka hadalkeedaasi nooma yaallo ee waxaan eegaynaa matnigeenan iyo waxa inooguba sugan iyo say dee intooda badan kalaamka ay u kala qaadaan bal markaa kala qaadkii kalaamku muxuu noqday qaybtan inay majaaz iyo xaqiiqo labadaas uu hadalkii u qaybsamayo ujeedadu hadalkii carabeedu ay ku jiraan umuuro dee aada u badan oo si markii ugu horeysay loo dejiyey ee luqada uu uguba yimi loo isticmaalay dee waxaana jira oo kalaamkii carabi imaka kalaamkan iyo kutubtii ama waxyaalahan hadalka aynu isticmaalayno dee iyaguna qayb kaba ah umuuro hadalkaa hore ama wixii wadcigaa hore ha laga soo naqliye laakiin loo isticmaalay umuuro dee ama dawaa'ifta ama dee qolooyinkii sharciga haba noqdeen dee shaaricu si uba isticmaalay ama curfi haba noqdeenoo umuuro iyaga agtooda macaani ama ay u xadeeyeen lafdigan ama alfaadihii qaarkood iyaga agtooda ay uba isticmaaleen oo agtoodii xaqiiqo kuba noqonaya macno dee intaa kaba baxsanoo lafdigiinta macnihiisii lagaba soo naqliya bal si loogaba naqliyaba macno labaad iyo madluul labaadna loo isticmaalayo majaas laga cabirayna kalaamkii ka mid weeye waa sia imaka hadalku inoogu yaallo bal haddaba majaasku waa inoo dambeeya ee sheekhu laba tacriif buu inoogu sheegay xaqiiqadii lafdigan xaqiiqana bacnaa dee haddaan eegno kelimadii minalxaq oo kale bacnaa waa wixii sugnaaye haabitka ahaa ayaa macnuu noqon ama ha lagaba dhigo dee macna alfaacil ama macna almafcuul ha lagaba dhiga waa wixii sugnaa ee haabitka ahaa tacriifku horreysiiyo ah in la yidhaaho waa waxa isagu baaqi ku ah wadcigii ugu horeeyey ama ibtidaa'anba wixii loo dejiyey ee lafdigan dee madluul iyo macno u ahaa baaqi ku ee loo isticmaalayo oo mastucmila fii ma wadica lahu ibtidaan marka ujeedadu wixii ugu horeeyey ee loo dejiyey baa loo isticmaalayaa baaqibu ku yahay haddii waa tacriif tacriifka haddaan eegno taqsiim loo qaybiyo xaqiiqadii xaqiiqa sharciya iyo lugawi iyo curfiya ma imanayso wadci keliyuunbay leedahay wixii ugu horeyn luqada lafdigan madluul iyo macno u ahaana xaqiiquu noqonaya wixii taa ka duwan oo dhanna macno majaasuu noqonaya haddii tacriifkaa la eego waana ka uu horreysiiyey laakiin in kaas kolay waanidee kay raajax yeelaan waa tacriifkan dambe ee ka waasacsan kaas oo tacriifka labaadna muxuuna soo yidhi dee koleyna matniga wixii uu nadminayeyna waa xafilaya matniga idinkaba dheero waa arkaysaanba lafdigii matnigu uu ahaa kolkol beydka ama dee wasankuna ina waa shiciro waa hadallo kolay uu ruuxu san kan uu nasrigaa si uu doono ugaba cabirayo kan ugama cabirayo oo waxa qaydaya wasnigan baa qaydaya ee kolay tacriifkii horeynu soo aragnay muxuu ahaaye uu isaguna nadminayo ujeedada hadalkiisana laqbad aan ku laami doono dee mastucmila fii mastulixa calayhi min almukhaadiba macnaa wixii loo isticmaalay wixii lafdigan dee macno iyo madluul ahaayee ay dee iyagu qolo kolaba daa'ifada ku hadlaysa ay iyagu ugu talagaleen u dejiyeena ama ay iyagu istilaaxiyo ka dheegta inay iskuba waafaqeen ay taa inay u isticmaalaan lafdigaasna maxaa laydhaa xaqiiqa laydhaa oo markaa isaga majaaskiina kolba saan ku tacriifino unbuu qaabilaya kolba kan xaqiiqada sida lagu tacriifiyo markaa kii horena wuxuu kaga dunaanayaa ka hore wuxuu ku koobnaa un luqadii ayuu ku koobnaa xaqiiqadii luqawiyad ahayd kana marka la yidhaha kolba cidda khidaabkani ka soo fulay ciddan hadalkan ku hadlaysa wixii iyaga istilaaxooda uu ahaa wixii macno iyo madluul ahaayey lafdigan dee iyagu ay u xadeeyeen ay u cayineen ka loo isticmaalayo ayaa xaqiiqo la odhanaya marka muxuu noqonaya xataa haddaanu kaasi dee inay qoladii luqadu waxay ku hadlaysay iyaga kalaamkoodii markaan joogno wixii ugu horeyn ay u dejiyeenee luqada waadicu luqa uu dejiyey baa xaqiiqo noqon laakiin haddaanay taas ahayn oo bal kala soo qaadoo aan sharciga ama umuurahan dee sharciga aan dhex joogno kalaam shaaric aan hayno isagana lafdigani wixii uu macno iyo madluul sharciga uu ku lahaa ayaa xaqiiqo ku noqonayo kaasubaa lagu xambaaraya mid kale laguma xambaarayo kolleyna markan xaqiiqo iyo majaaska loo kala qaadaya ama xaqaa'iqda qaybaheedii lagu kala qaadaya faa'iidadeeda weyn waxa weeye kolba halkaad joogto iyo ciddan isticmaashay lafdigan in kaasaa dee asal noqonaya in lagu xambaaro kaasunbaa ah ka lagu xambaaraya macnaha kale laguma xambaarayan qoladan u isticmaalin haddii bal maalan arrintu ay tahay wax bal maalan ama curfi khaasa ha noqdo ama curfi caama haba noqdee dadka ahlal curfigii macno iyagu un markii dambe xataa kii horebayaa noqonna ay wixii ay u isticmaaleen ay tahayna dee curfigu wuxuu keenaya lagu xambaaraya kaasa xaqiiqo noqonaya bal curfigana mariya dambaan dib ugu soo yarlaamaya bal intaas weeye saasaa deeta waxay u kala baxaysaa xaqiiqa sharciya xaqiiqa luqawiya xaqiiqa curfiya lafdigii luqbadii baan ku laamay وثالثا أي وانقسم أو قيب سميو الكلام هذا الكي ثالثا انقساما ثالثا قيبسا صدحاد وحو قيب سمي إلى مجاز مجاز أو تعريف كيسو نوضا بيو حقيقة دوحي قابل ييئة يو إلى حقيقة حقيقة لبدا أصبو كلام بحي marka waxaduhaa xaqiiqada xadeedu waxa weeye maa wixii ama lafdigii istucmila aliftu waa lidlaaqe loo isticmaalay min daakana kalaamkiibuu u laamayaa dee la qaybinayay oo min daaka kalaamka dee imakaba mowduuc u ah qismadan iyo qaybsankan in xaal uu kaba mid yahay maxay loo isticmaalay fii mowduucihi wixii isaga loo dejiyey ugu horeyn dheh ugu horeyn iyo markii ugu horeysay lagu idlaaqe loo dejiyey waana xaqiiqadii luqawiyad ahayn wixii kale markaa tacriifkan majaas bay noqone kaas baa la yidhaa waqiila waxaa la yidhi dee qiiladan uu imaka qiil ahaan soo naqliya waatuu tafsiilin doono qaybin sii qaybin doono waana tan dee uu isagii bal markaa iyo qeyrkiiba agtooda raajaxa ku ah waqiila waxaa la yidhi xaqiiqadu maa lafdi weeye yajri dareeraya ama soconayo macnaa khidaaban khidaab ahaan iyo dee markay takhaadub noqotaba ama cid ku hadlaysa fi istilaaxin istilaax ku soconaya oo dee isagii istilaax istilaaxaasoo qaduma waa san imaka xarakaystay oo horeeyo macnaa istilaax mutaqadim ah waxaan arkaya mata yaroon arkayay fi istilaaxin qudima la horeysiiya laakiin kolley macnuu waa taas uunoo qaduma haddaan idhaahyo qudima hadhow dee la horeysiiyadu waa istilaax macnaa mutaqadimubaa mid kasta loo jeeda ujeedadu istilaax horeeyo ay daa'ifadan ama ciddii kolba kalimaadkan iyo cibaaradan isticmaashay ay leedahay oo ah dee macno iyagu ay u xadeeyeen lafdigan waxa ku yimi ayuunbaaba layidhaa xaqiiqo oo haddii dee luqa la joogana lafdigaa wixii wadcigii ugu horeeyay ee waadicu luqa u dejiye macno ahaa ayaa xaqiiqadii noqon haddii sharci la joogana shaaricu wixii alfaadan ama cibaaraadkan uu isticmaalay ee macnee uu xadeeyey sida salaadii oo kale oo bal markaa aqwaashan iyo afcaashan ah dee macruufka ee sharaa'idda gaarkaa leh taas baa xaqiiqadii noqon haddii arintu ay curfi wax ku tacalluqsantahay bal curfi khaas aan kasoo qaadna curfiga caamka waxaa dhici karta inaynaan aqbalu helin oo curfiga khaaskii waxaabuu noqonayaa bal maalan naxwadiiba aan kasoo qaadno dee fanni kastaa kolley waa taas istilaaxaad buu leeyahy imanka naxwadii waxaa ku sugan alrafcu alnasbu aljaru aljasmu alfaadaha bal anwaacdii ciraabta haddaan soo qaadano intiiba haddaan luqo ula kacno oo kitaab luqa aan ka baadhayno rafcadu dee macnay leedahay aan macnaha naxwo ay ku leedahay aan ahayn nusbadiina macnay leedahay jar iyo jasmadiio bal markaynu eegno haddaan luqa joogno lafdigaa rafcada in noocan icraabeedee dee markaa taas loo isticmaalayo macno majaazun buu noqon luqadii waayo macno ayay madluul bay kuba lahayd laakiin marka kutubtii naxwada la joogo ama shaqsi dee naxwo ka hadlaya wixii uu kaba hadlayo dee macnoga curfi gaara ayay leeyihiin oo ujeedadu macnihii hore caamka ama rafcadu lahayd bay soo naqliyeenoo wax iyagu markaas ay iyagu dee istilaax ay iskuba waafaqeen oo halkan ay u xadeeyeen lafdigan macno ahaan baa jira kaas maxaana la odhanaya waa curfi curfigeenu xaada wey waana curfi khaaseed curfi la wada leeyahoo dadkao dhan ka dhexeeya ma aha kaasna iyaga agtooda marka ay noqoto iyo fanniga ay noqoto indee wixii iyagu ay isku waafaqeen ayaa xaqiiqadii noqonaya oo curfi khaasa markaa haddii aan dee fanni kale joogno ama kalaam joogno ama usuul joogno ama fiqigii kale wixii iyaga istilaaxooda ahana taas bay noqon intuba waada curfi waana curfi khaasa iyaga macnihii hore ay kelimadan iyo asalkii hore lahayd bay soo naqliyeenoo wax kale u isticmaaleen waataan arkayno dee luqatan wasilaaxan had iyo goor inay lafdiga markay tacriifinayaan ay wada soconayso curfiga caamkii laakiin waa marka waa curfiga khaaska waxay dhahan kala garanayo ciddii soo naqlisay ee wadcigii hore ka soo naqlisay macnahan dambe u soo naqlisay cidda la garanayo ee cid khaasa taas curfi khaasay dhahan laakiin haddaan la garanayn ciddii naaqilka aydsan ha uba shuhroobo ha u qaalib noqdee curfi caam u noqonoo bal matalan lafdiga addaabba oo kale luqadii wuxuu ku yahay dawaat larbac wixii afar adin lahaayoo dhan daabbay noqon liannahu yadibu cala alardi taas baa daaba la yidhaahaa laakiin markii dambe waxaa dee iyadoo aan cid gaara loo nisbaynayn qalabo isticmaal noqotay lafdigii qayb kaba macnihiisii uu lahaa in ka mida in lagu khaas yeelo oo marka daaba la ydhaa qayb kuwa afarta adilla ka mida laga fahmeen laga fahmin intii oo dhan oo bal maalan dawaatul maalan xaafir oo kale wixii qoob leh in ay markii dambe manaadee ay daaba ay iskaga bandaatay carab oo kaasi qalaba ay noqoto markaa waa laftigii hore qayb ka mida uun macnihii lagu koobay oo qaybna waa lagaba tegay ciddee tan loo tiirinayaana ma jirto curfi caamuu noqon haddaba ciddii iyadna curfigii dawaataas ee istilaaxan ciddali cidday dootaaba noqotee waa in loo isticmaalayo un macno kolba daa'ifada ku hadlaysa ay iyagu waxaan u xadeeyeen lafdigan madluulahaan kaas baa xaqiiqa laydha marka maxaa inoo kala bixin istilaax horeeye uno ama dee istilaaxaasi mid sharci ha noqdo mid luqa ha noqdo mid haba noqdo dee bal maalan ha noqdo mid curfiya haba noqde ta markaa maxay noqon aqsaamuha qaybaheedu alaaatun sharciyun mid sharciya iyo waluqawiy lwadci ka isagu wadci ahaan dee ama luqa loo nisbaynayo iyo walcurfiyi curfigii bal kaas bay xaqiiqadu tahay marka majaaskiina waa kan wuxuu ihi uma almajaazu bal xaqiiqada dabadeed majaaskii maa huwa isagu maa kii weeye ama lafdi weeye tujuwiza lala gudbay oo bihi isaga lafdigaas waa fi lafdi xagga lafdigan isticmaalkiisa weeye waa fi lafdi lafdigan isticmaalkiisa can mowduucihi mowduuciisii markii hore loo dejiyey lagala gudbay tajawusan asari weeyaan waana iska takmilo uguna dee waa wixii waa macnihiisii hore ee loo dejiyey baa laga naqliyey oo lagala gudbay oo adigu macno kale ayaa loo naqliyey kaas baa waxaa lagu magacaabaa majaaz baa lagu magacaabaya kolleyna san tacriifkani malaha tacriifkii hore ee xaqiiqadii ayuu qaabilaya markaasin macnihii hore haddii aan dee taa kaleba nidhaahno ujeeddadu waa lafdigii loo isticmaalayay wixii luqa ahaan ama sharci ahaan ama curfi ahaan loo dejiye uu lahaa waxaan ahayn loo isticmaalo haddaan tacriifkii dambe qaadanno ayaa majaas noqonaya bal kaas baa majaas laydhaa binaqsin waa ba-dan sababiyaan kaba dhiganaynaa haddii bimacnaa macaan kaba dhignana waa caadi hadalku waa isla midunoo wax keliya ayuu inoo wada keenayaa balta horaan kuba socon maa bihi tujuwiza fi lafdi aliftan tujuwizana waa lilidlaaq fi lafdi can mowduucihi tajawusan binaqsin bisababi naqsin naqsi ama nuqsaan cibaaradii dee kuba sugan sababteed macnihiisii uu lahaa markaa laga naqliyo macno kale loo naqliyey oo dee ujeeddadu ay macno kale tahay macnahan lafdigu uu inoogu sugan yahay aanu ahayn aw siyaadatin ama siyaado dee cibaaradan wixii loo jeedee macnaheedu uu ahaa bal dee cibaaradii keenaysee waafaqsanayd wax ku soo kordhay oo siyaadii ay jiraan oo siyaadaan aw naqlin amase naqlin macnihii hore inta laga soo naqliyo kolley macnaha naqligu waa ku wada suganyay markaase naqlin macnihii hore mowduuca uu ahaa lafdigani loo dejiya inta laga soo naqliya macno kale loo isticmaalo koltaasi xaqiiqadii curfiyadayd bay soo geliya laakiin majaaskan guud marka la tacriifinaya dee taasba nooc majaaza wey aw isticaaratin amase isticaara sababteed oo marka waxaan binaqsin bisababi naqsin aw ziyaadatin ama bisababin ziyaadatin aw naqlin macnaa waa majaaska wuxuu kuba yimi ama bisababi naqlin naqlin la naqliyay macnihiisi oo macno kale loo naqliyey aw isticaaratin amase bisababi isticaaratin isticaaro sababteedoo bal taas weeye kolleyna isticaaradna waa qeyb majaaskii kaba mid a ee naqligan iyo naqsigan iyo siyaadadanna waa majaaskii markay calaaqadan ka dhaxaysa macnihii hore iyo macnahan dambe lafdiga loo isticmaalay ay tahay calaaqadu inay isshabahayaan oo waxa ay iska shabahayaan jiro mushaabaha ay tahayna isticaara uu noqdaa majaaskaasi haddii calaaqadu aanay mushaabaho aanay ahayn ee ay wax kala tahayna si ama kulliye iyo jusiye ha noqoto ama dee waxaweyaan waxaweyaan xaaliyo oo kale ama maxaliyo oo kale haba noqoto ama umuuraha kale dee calaaqaadka ay tiriyaan ee khaasatan kutubta bayaanka ay kuba tiriyaan haba noqotee kol haddaanay wuxuu mushaabaho labadan ka dhaxaysa aanay ahayn ama wax dee jaamicoodu aanu mushaabaha ahayn taasna majaaskii kala noqda ama majaas mursaluu noqdaa bal markaa isticaaradna waa qaybtaasune waa wixii calaaqadiisa ay mushaabahayn baa isticaaro noqonaya ama isticaaro sababteed intiina wuu inoo wada miaaliyo muxuu yidhi isagoo si u tartiibinaya howlafi iyo nashri murataba ama dee tartiibsan wadaalika kaasna waxa weeyaan waa amhiladii buu inoo sheegayaa ka naqsi ahlin lafdiga ahli nuqsaantiisii weeye uu markaa nuqsaansanaaye uu cibaaradan aayadda kaba maqnaa uu ka nuqsaansan yahay isagoo maqsuudo ujeed ahaana ka loo jeeda uu yahay wa huwa lafdiga ahlina almuraadu ka loola jeeda weeye fii su-aali lqaryati qaryada weydiinteeda oo halkii qisadii nebi yuusuf iyo walaalihii was'ali lqaryata aabbahood yacquub ay ku lahaayeen ikhwatu yuusuf qaryada weydii dee qaryaduna waa al abniya almujtamica jidaar ma hadlo jidaar wax lama weydiiyo ujeedadoodu maxay ahayd waa dadka qaryadaa degan ee arrintana ogaa ee goobjooga u ahaa bal taas cid u diro adigu soo weydiiya inaan adigu balsi aan dee inaanu run sheegayno aad u ogaatid marka muxuu noqday halkan lafdiga ahli baa maqan maqsuudna ah muraadna ah oo macnuhu waxa weeye was'al ahla alqaryati in qaryadii iyadu lama wax lama weydiinaye waa dadka qaryadaa deganaa weydii balkaasba wey kamaa ataa sii yimi oo fi dikri qur-aanka kuba yimi duuna miryatin shakiliya waa iska tatimon duuna mirya iyo oo ujeedadu waa aayadan qur-aanka dee mithaalkiinbuu wadaayo wakasdiyaadilkaafi kaafta ziyaadadeedii weeye fii ka milihi ilaahay qowlkiisii wuri laysa ka milihi shay-un kaaftaas ziyaadadee markaa ziyaadadeedaaba weye ay zaa'idka tahay oo dee iyada macnu uu yahay macnahan haddii kaafta meesha laga saaro ay cibaaradu faa'iidayn lahayd baa muraad ah ee kaaftu macnahan ay soo kordhisay kii muraadkaa ma aha laakiin ta'kiid iyo adkayn baa loolaba yimi bal taasba weeyaan walqaa'idi wakalqaa'idi qaa'idkiiba weeye almanquuli la soo naqliyey ama lafdigan alqaa'id weeyaan ee almanquuli la naqliyey can maxalihi meeshiisii lagaba naqliyey oo se maxalkiisa looga naqliyeyna ee luqada carbeed iyo wadcigii hore lafdiga alqaa'id wuxuu ahaa meesha godan baa qaa'id laydhaa almakaanu lmudma'inu ama almunkafidu min alard ee waqtiyadan aynaan kaniifyada iyo dhulkan la samaysan ama ruuxu markuu meel aan kaniif lahayn joogo dee dadna meesha ay u dhici karta uu ka baqanayo inay ishoodu kuba dhacdo meelaha loola qastee uu ruuxu isleeyay satriha kuu noqoto meelaha godan baa kaba mid ahabaa qaa'id iyo bow lala tegayay marka magacii meeshuu lahayd ayaa la soo naqliyay oo waxaa loo soo naqliyey fadladan insaanka kasoo baxaysa ayaa loo soo naqliyey markaa taasi eges markii dambe xaqiiqo curfiya bay noqotay waa xaqiiqo curfiya laakiin imanka markaan eegno naqliga un aan eegno lafdigii qaa'id wixii macno ahaan uu ahaa markii hore ama luqada wadcigiiseedii ugu horreysay uu ku lahaa ma laha ee macno kale ayuu leeyahay calaaqana ay ka dhaxayso dee qaalib calaaquna waa min tacbiiri lmaxali wa iraati lxaal ama dee icdaau ismi lmaxali lilxaali way waxaa la siiyey magacii maxalka iyo meeshu lahayd wixii xaaliga ahaa ee dhexdiisa qaaliban dhacayay ayaa loo naqliyo calaaqa jirta in hadiyo kalol majaasku iskaba imanaya calaaqalaan waa inay wax isku xidhaya oo ruuxu markaa uu dee waxan inay markii ugu horreysay waxbaa fahmgiisa u soo degdegaye waxaa keenaya inay jasri iyo wixii isku xidhayay oo kale dariiqii isku xidhayay oo kale u noqotay dihnigiisii keenaya intiqaal ama uu fahm ahaan uga guuro macnahan kale u guuro waa calaaqadan iyo waxaan jiree macnahan iskuba xidhaya labadooda bal tanna macnaha isku xidhayay taas baabuu ahaa walqaa'idi wa kalqaa'idi almanquuli can maxali raabicuhaa waa kii afraad kaafraad muxuu u jeedaa waa waxyaalaha iyadu dee layidhi waa majaaz oo umuurahan dee layidhi waa majaaz koodii afraadna saddexdii kale uu sheegay ka qowlihi tacaala waa markaa tii maxaydka afraadna aw isticaaratina ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yidhi yuriidu waa jidaaran yuriidu an yanqada waa markii nebi muuse iyo khadir ama nebi khadir badhe oho ay dee wada socdeen waana waaqacadii ugu dambeysay ku kala tegi doonaan jidaar doonaya lafdiga aayadda haddaan dhowranno jidaar bay heleen doonaya an yanqada inuu dhaco doonaya marka muxuu leeyahay halkan isticaara ku sugane yacnii waxaa ujeedadu ay tahay maala iishay oo qalloocsamay oo ku dhow markaa dhicitaankii oo macnaha markaa doonitaanka iyo dee imaalada ama maylkaa kaba dhexeeyaana ee wixii saasoo kale intuu u qalloocsamay dhacaya ee dhicid ku dhow qurbal wuquuc baa meeshii jiriya qurba suqood doonitaankii la doonayay dhicidna iyadana qurba suqud waa jiraayo xaggaasay iskaba shabahayaan waa jaanibka markaa isticaaradu ay kaba timi bal taasba weye bal abyada waan siraaciye waa inoo dhammeeyey waxaana isagu sheekhu intii uu doonayey halkan inooguba sheego bal waxaan ku celinaya haddana majaaska ma jiraaye miyuu jiraaye mise waa jiraadaa taas imanka baabkaas ma inooma furra laakiin waxaan eegaynaa siday dee mucdamu ahlilcilm ama qoladii balaaqada ha hoba ahaato ama qolooyinkan usuulka oo dee iyaguna ahaa taas waxyaalihii ay kuba socdeen marka bilmajaaskii tacriifkiisii uu inoo sheegay bal afar qaybood buu meesha inoo kala qaaday mid wuxuu leeyahay kitaabkii yaraa waa intaan ku aragnay wuxuu ka imanayaa majaaskaasi nuqsaan buu kaba imanayaa oo dee majaas al idbaarna barhkood way yidhaahaan dee waa marka wax tilmaamaya in waxan qarsoonno meeshii uu jiro marka nuqsaantu si ugaba yimi waxa uu leeyahay bal haddaan mithaalka soo qaadna ilaahay qowlkiisa was'al ilqaryata qaryaduna markay dhiskaa tahay iyo aqalada ay tahay xaqiiqa ahaan aqalada ay tahay iyaguna wax jamaad oo dee han wax la weydiinahayn oon jawaabahayn ay yihiin marka maxaa ujeedadu ay noqotay ama macnihii loo jeeday waa ciddii qaryada deganayd taas loo jeeday marka ayn kalaamka cibaaradii dee macnaha inoo keeni lahayd ee qaryada dadka degan waxweydii waxay ahaan layd was'al ahlalqaryati laftigiibaa ahli baa markaa meeshii kaba baxay oo aan meesha jirin oo ka nuqsaansan cibaaraduna markaa cibaaradii oo dee imaka ay wax ka dhiman yihiin ayaa maxay yeelatay madluulkii iyo macnihii was'al ahlalqaryati ay lahayd ee ay noo gudanaysay ayay tani maanta halkan ee loolaba yimi inay gudato marka taas maxay noqonaysaa cibaaradu sidan inay waxay qaryada weydii bay ahayd taasna maqsuudkii iyo muraadkii maahe waa ahlalqarya waxa ay tahay cidda la weydiinayay majaas bay cibaaradu isticmaalkeeda san loo isticmaala ay tahay waxaana majaalkaasi yahay majaas kaba yimi nuqsaan kelima ay kaba dhimantahay halkan waa inta bal markaa ujeedadiisu imaka halkan uu yahay iyo misaalkuu inoo sheegay arinta siyaadaduna laysa ka mitri shay kolley horeynuu soo aragnay bal wixii ku jirayna waan soo aragnay waxay qolooyinka tan doorta ay leeyihiin laftigan kaaf bimacnaa mitri buu isaguba leeyahay oo haddii la yidhaaho dee imaka waxa weeye imaka fulaanun kalbadri oo kale uu la yidhaaho kaaftani waa waxa macnaheedu u yihiin fulaanun milu lbadri wey waa sida dayaxo oo kale macnihii mili bay leedahay mili kalena way jirtaa haddii labadoodii aan wada sugmo oo macnahoodii mid kastaba aan ku baaqi yeelo waxaa hadalka macnihiisu noqon lahaa laysa mila milihi shay-un oo mili lama anfiye inuu maanta muraada oo ilaahay inuu mili yeesho oo waa tan waxa la anfiyayaayo wax lamidii dee maba jiraane waxay noqon lahayd isaga miligiisa miligii ma jiro oo nooc miligii oo la sugayo ee laakiin la anfiyayo miligaasi inuu mili yeesho adigu koley macnuhu waa macno kaafku taakiid buu faa'iideyn oo dee waxa weeyaan waxyaalo kaleoo lagu fasirayno ama macnuu yahay horeynu u soo marnay ujeedadeenu maanta waxa weeye abyaadan inaan fahmno ama lafdigan aan fahmnay wax kale inaan sii wadno maaha ama wujuhaatu nadarkii kale haddaba in dee waxay deetan noqotay bay markaa ujeedadu ay tahay macnihii loo jeeday ee maanta ahaa nafyulmithli in cibaaradan dee wax ka duwan bay keenaysaa oo nafyu malilmili ayay keenaysaa bal haddaba markaa maxay tahay tani kaafkan baan macnaha maanta ahayn adkaynun loolaba yimo waa kaaf saa'ida oo macnihii mili markaa halkan ee keeni lahaa nafyu mililmili oo taas keeni lahaa halkan ujeedadu ma aha ee macnuhu waxa weeyaan laysa milahu shayun kaaftuna adkayn baa loo siyaadiyayoo halkan markaas isticmaalkeeda halkan ee san loo isticmaalay waa macno majaas oo majaasnimadaasna waxay kaba timi siyaadadan lafdigan ama kaafka uu siyaado yahay ama markaasoo wuxuu yidhi baltaas xagga kale naqlintu kolley xaqiiqadii curfiyad ahayd markan jaanib ka egna weeye ee waxay tahay lafdi dee macnihiisu luqa ahaan uu macno lahaa oo markii dambena macno kale loo soo naqliyey calaaqa labadan macno ka dhaxaysa daraaddeed kaasna waaba naqli waa ku sugan in markay calaaqadaasi aanay mushaabaho ahayn ama isshabihitaan iyaga ka dhaxeeye aanay ahayn oo jaanib haddaan eegno xaqiiqadii curfiyad ahayd bay lafdiga qaa'id uu yahay dee taasba uu kaba baxayaa majaazbe laakiin markaan eegno naqlintan dee macno uu lahaa ee macno kale loo isticmaalayo maanta calaaqa jirta daraaddeed ayaa majaaz oo majaaskaasna naqli buu kaba yimi ama ta ugu dambaysa isticaaradu mithaalka inooguba sheegay waxay tahay oo yidhi raabica ka qowlihi tacaala yuriidu an yanqada waxay leeyihin iraadatu suquud ama iraadatu naqd waa iraadadaasi waa ruux wax nool shucuur iyo dareen ka yimaada jidaarkiina waa shucuur ma laha dareen ma laha walow ilaahay subxaana watacaala wima shay laa yusabbixu bixamdihi yidho buri iyo waxyaalaba ay tasbiixsanayeenoo taas bal adigu waxa weeyaan aan eegna laftigoodii ku soconaya waa dareen ay leeyahay waxaan jamaadkii ma jiro marka maxay tahay waxaan imika laga cabakan dee yuriidu an yanqada macnaheedu waxa weeye waa dee in isagu dee jidaar qalloocsamayoo ku dhowaa inuu dhaco yakaadu an yasquda weeye ku dhow inuu dhaco taas baa macnuu yahy haddaba markaa xagga ay isticaaro ka tahayna imaka lafdigan dee yuriidu walow bal mastarkiisa kollay ka isticaaradu gashay uu yahay ee doonitaanka ah macnuuna uu yahay dee jidaar dee markaa saa u qalloocsamayoo dhicid kuba dhow lafdigan ayaa la soo naqliyey imika lafdigii dee bal waxa weeyaan oo mushabahu bihii maanta ah imika meeshay meedhahbo iraadadii suquud imika waxweyaan me dhowaanadii ugu dhowaa waxani dhicitaan baa la shabahay oo maxaa lagu shabahay iraadatu suquud doonid la doonayo dhicitaankii baa lagu shabahay marka mushabahu bihigu waa iraadadii suquudka waxaan mushabihiina waa maylkan jidaarkani uu qalloocsamaa marka lafdigii mushabahu bihi uu lahaa ayaa deeta la soo qaado waxa loo isticmaalay lafdigii mushabaha waxa ka dhexeeyaana mid kastaba waa alqurbu ila suquud waa macnahan ay iska shabahayaanee kana laga helayo kana lagaba helayo marka lafdigii mushabahu bihi lahaa qode iraado ahaabaa lafdigan yuriidu laga soo jeexday bal markaasaa deeto yuriidudii baa loo isticmaalay macnihii mushabahii ahaa dee dhaca ku dhow inuu dhaca loo xaggaas bay isticaaradu tahay adugu waxaan leeyihin waa majaas kasta oo calaaqadiisu ay mushaabaha tahay waa isticaara lagu magacaabaaye bal jaanibkaas baa iyaduna majaaskuu kaba yimo xagga isticaaro ee bal wuxuu leeyahay un qaybihii majaasku inaha weeya afartaa qaybood buu noqon naqladan ku laabmaya ثم المجاز مجازكي maa kii weeye tujawiza la gudbay oo bihi isaga lala gudbay oo lagala tallaabay weeyaan oo laga naqliyey fi lafdi waa xaggan lafdiga iyo dee lafdigan dee maanta mustacmalka waa fi lafdi mustacmal lafdigiisa mustacmalka can mowduucihi wixii loo dejiyey tajawusan dee waa lagala gudbay gudbitaan baa lagala gudbay بنقص بسبب نقص نقصان سببتين أو زيادة زيادة سببتين أو نقل نقل سببتي أو استعارة استعارة سببتين أما بنقص مع نقص أو زيادة أو نقل أو استعارة وذلك كنقص أهل لفظ أهل النقصان تسيب ويان وهو المراد لفظ أهل نوى كاللوتشيدو isaga maqsuudka fii su-aal qaryati qaryadan weydiinteeda ee ahayd qur-aanka kuba yimi wasal ilqaryata kama ataa sidii kuba yimi fi dikri qur-aanka duuna miryatin shakili waka ziyaadilkaafi kaafta ziyaadadeediiba weeye fii ka milihi ka milihi laysa ka milihi shay-un ee kuba sugnayd ziyaadada kaaftaasi ay maanta zaa'id tahay weeye macnuuna uu yahay laysa milahu shay-un macnaha loo jeeda oo nafyulmithli ilaahi subxaanahu watacala inuu yeesho la anfiyayo kaaftuna ay taakiidun loo siyaadiyay dayna macno kale oo intaa ka baxsan baa macnaheedu uu ahaa ay keenaysay lafdigu lahay والقائد وكالقائد قائد كمود وحوين قائد كبا ويا المنقول للنقلي عن محله ماشي سيدا إساقا لولا قصتي جرين تبدا لغو قدن جري أما لغو لبا إيمان جري لغا سو قاضي إيه لو سو نقلي فضلا الخارج من الإنسان رابع هذا وحيالها ليلي ومجاز koodii afraadi ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiba weeye wuri yuriidu jidaar doonaya an yanqada macnuuna waa maxay yacni maala alifta waa lildlaaqe macnaa maala qalloocsamay oo ku dhow inuu dhaco taas inay iraadadii bay leeyihin wixii xayiga ama wax noolunbaa iraadada leh bal taas baa qaybihii majaasku yahay baabul amri amarka baabkiisii weeye lafdigan alamrina ashan kuba suganisaan alkalaam ku soo sheegnay waa ashii cahdiyada ahaydoo waa amarkii qaybihii dee usuululfiqiga abwaabtiisu ay kaba koobnayd kaba mid ahaa ee hore lagugu soo sheegay markii dee iyaga kuwaa la tirinayay ayuu baabkiisii yahay oo waa amarkii machuudka ahaa lafdigan amarna dee luqada carbeed isagoo uu yimaadaa mufradkiisu amar ha ahaadee jamaciisu awaamir yahay waxaa kaluu luqada u yimaadaa iyadoo mufradkii amarun uu yahay jamaciisu umuur uu yahay laba macnona way kala leeyihiinoo markaa uu yahay kan imaka inoo bilaabmayee ahayd dee cid wax laga dalbayay inay fuliso oo saa loo farayo mufrad jamaciisu waa awaamir waana ka maqsuudka haddii uu yahay amarku bimacna shan iyo walxaal se washaawirhum fil amri oo kale waa arrinkii iyo umuuraha idinkuba imanaya kala tasho kaa isaga maxaa lagu jamciyaa umuur wa ilallaahi turjacu lumuuru waa jamcu amrinoo maaha amarkii dee lays amrayay baa ilaahay dib ugu soo laamaya ee waa axwaalihii iyo shu-uunihii dhammaantoodba ilaahay xaggii bay u soo laamayaanoo markuu bimacna shani walxaal yahay umuur baa lagu jamciya kaasna maanta ka laga hadlaya halkan maaha ee waa amarkii jamaciisu awaamir uu ahaa bal kaas buu baabkiisii yahay marka wuxuu idhi isagoo inoo tacriifinaya waxadduhu amarkaa xaddiisu istidcaau ficilin ficil dalabkii baa la yidhaa ficil waa wax in la sameeyo marka tarkigii baa meeshii ka bixi kaasoo waajibin waajib ah oo wixii sunno ahaa si waxaanu amar ahayn dee bal waana taas kolley waa arrinaan hore u soo aragnay adigu ficil waajib ah oy laasibtay in lala yimaadaa samayntiisa la sameeyo dalab iyo doonid layska doono ayuu ayaa xadiisu yahay bilqowli hadalna qowlna lagu dalbo oo dee ruuxii waa lala hadlayaa siiqo amar baa la isticmaalayaa ee wax kaloon ishaariya waxaa lamaba isticmaalayo miman shaksi xaggiina laga dalbo kaana ahaaday kaas oo dee waxweyan wujid duuna daalibi ka daalibkee ka dalbayee mustadcigaa dee ka duunsan oo rutbo ahaan uga hooseeya bisiiqati ifcal ifcal siiqadiina lagu dalbo ifcalna ujeedadu waa siiqadii amar ama ifcal ha noqoto ama ifcala ha noqoto ama ifcalu haba noqoto ama dee ficilkii mudaaricee laamtii laamul amar markaas walyunfiq duu saacatin min saacati taas haba noqoto iyo walyadaqufu bilbeyt alcatiiq iyo bal umuuraha isma ficilkii amar keenayay adu waa siiqadii bal amar lahaa amar markaa lahaa taas laguma dalbee maha ifcal un siiqada keliya kaas baa amar laydhaa inta kale axkaamtii kale ayuu inoo sii bilaabayaa bal markaa muxuu inoogu tacriifiyey waa ficil oo la dalbo markaa ficil dalibkaayo maxaa inooga baxaya nahyiga inoo dambeeyo waa tarki baa layska dalbayaa ficil waajib oo malaa sunnii buu halkaa saarayaa bal taasi kalam bay leedahay oo barhkood baa le dee markaa in amarku wixii waajiba ayuunbuu khaas kuba yahay in qolooyin kaleo qowlkaa ka duwanna waa jiraay bal aan ku socono tanoo waa ficil markaa laasima inay waa asalkii markaa amarku wuxuu keenaye dalabka layska dalbo ayaa uu yahay xadiisu qowlna lagu dalbo maxaa qowlkii bixinaya ishaaro oo kale ruux baa loo ishaaray inuu fadhiisto oo kale iyo taas dee waa macnihii amar wuu leeyahay laakiin amar maaha bal ishaaradiiyo wixii la mida miman kaana duuna daalibna muxuu leeyahay amarku inuu ka soo fulo ama amarkan uu u fulo oo laga doonayo ficilkii kan daalibka ee wax aamirka ah dee mid rutba ahaan uga hooseeya oo waxay leeyihiin dee haddii uu laba ruuxoo simani ay wax isweydiisanayaan ama siiqadii amarka u isticmaalo amar lama odhanaya iltimaas baa la odhanaya uu weydiistay uu ka dalbay haddii dee uu noqdo imaka uu waxa weeyaan uu isagu mid hooseeyey kii ka sarreeyey wixii kaba dalbayana alaas wuxuu ka dalbayana amartaa lama odhanaya baryo iyabay noqonaysaa rabbana kfir lana iyo dee ducooyinkeenana aan rabbi subxaana watacaala kuwa baryayno oo kale ee waxa weeye waa marka culuwi uu jiro ama calalaqal ninkoo islamalawad ka sarraysa ee isticla jiro ayaa amar la odhanaya bal taas bay leeyido marka wixii kale amar isagu maahae macno kale u yeelanaya dee horeynu kitaabkii horeba sidiisa ugu soo aragn haddaba taas bay tahay waa intan muxuu kaga ixtiraasayaa waa waxyaalahaasuu kagaba ixtiraasay siiqada la isticmaalayana ay siiqada noqoto ifcal iyo wixii la midka ahaaye dee siiqo amar ahaa kaas baa amar xaddiisu ay tahay marka waa arrin iska cadi makaintani laqbada waan ku yar laami laakiin waa umuuruhu maxaa ka dhalanaya umuurtaas unbaa ah waxyaalaha axkaamta aad inoo sii khuseeya waxadduhu markaa xadiisu amarka xadiisu istidcaau ficilin waa ficil dalabkii ficilkaasoo waajibin waajib ah bilqowli qowl hadal lagu dalbo ishaare iyo waxyaalahaas iyo kitaabadii baa bixi miman shaksi xaggiina laga dalbo ficilkaa inuu sameeyo kaana ahaaday duuna daalibi ka dalbaya ee waxaan la kaaleeyay aamirkaa mid ka hooseeyo rutba ahaan uga hooseeya bisiiqati ifcal ifcal siiqadiina lagu dalbo oo iscaas ifcal iyo dee wixii lamidkaa siiqo amar guud ahaan ba ahayd marka wuxuu yihi sheekhu raximahullahu tacaala kol haddii taasi uu amarku sidaasoo tacriifkaas dee lagu tacriifi daabitkaasna la helo maxaa meeshii imanaya falwujuuba xaqiqa waa san imanka aan anigu korreysiisanayo walow dhici karta oo matniga haysataan inay si kale qoran tahay marka xaqiqa aliftan ku sugani waa aliftii maaha lilitlaaq ma aha waa aliftii almunqaliba can nuuni towkiid alkhafiifa kasoo gadoomaysay taas bay tahay marka asalku muxuu noqonayaa faxaqiqan sug weeyaanoo adigu waxaad u sugtaa kol haddii siiqada amarkaa la helay alwujuuba waajibnimo u sug xaysu meeloo alqariinatu qariino keenaysa in looga jeedo waxaan waajib ahayn oo sunno ama ibaaxa looga jeedo qariinadaasi intafat meesha ay ka baxday oo qariina aanay jirin waxaan waajib ahayn in looga jeedo caddaynaysaoo tilmaamaysa wa adliqan iskusbaab baan marayaa tanna aliftana aliftii munqalibada can towkiid baan kaba dhiganaya wa adliqan idlaaq wujuubkaas siiqada ay keenayso waa siiqadaas inay wujuub keenayso oo wujuub ficilkaas ama waxaa amarkaasi uu kuba yimi inuu waajib yahay marka aan de waxa weeye dee aanay jirin qariinadaasi idlaaq laa maca daliilin daliil maci marka aanay ahaanin daliilkaasoo dallanaa ina tusay sharcan sharci ahaan inagu tusay calaa ibaaxatin oo dee siiqadii amarkoo timoo loogaba jeedo ibaaxo ibaaxo ina tusay filficli ficilkan bannayndae ay tahay ficilkani inuu mubaax yahay aw nadmin sunannimo ficilka kuba sugan ina tusay oo fala iyada haddii dee qariinadaasi ay sugnaato ama waxa weeyaan daliilkaasi uu sugnaado falaa nudliquhu cala alwujuub wa in habatat hada daliilu daliilkaas ama qariinada haddaan helo falaa ay falaa nudliquhu siiqadii amarkii kuma idlaaqayno cala alwujuub wujuub inuu faa'iidaynaye bal sarfuhu sarfintiisa la sarfiyo can alwujuubi wujuub laga sarfiyo oo siiqadii dee wixii asalka wayd lagaba sarfiyo oo ayaa xutima laasim noqonaysa bixamlihi oo markaas see laguma sarfin bixamlihi xambaaritaankiisa amarkii laguma xambaarayna lagu sarfiyo oo waajibkii lagaba sarfiyo calalmuraadi wixii loo jeeday ee minhumaa ibaaxada ama nadbiga kolba kii loo jeeday wixii markaa kaba mid ahaa labadaa mid ahaan ahaa ee in loo sarfiyo taas baa noqonaysa wax laasima bal waxaan waan la qabeeyey waxaan filayaana haddaa asbaal dhigtaanuun cibaarada nadmiga iyo cibaaradii nasriga ee nadmiga iyo waraqaadkeenu soo aragnay umuuru aad bay idinkuba caddaanayaan ee dee kollay nadmiga iska la yiliyariyo yimaada tacabkiisii iyo qalafsadiisii iyo wax kale horraysiintiisii iyo umuurahaas ayuu iskalaba yimaadaa si dee wasankii u hagaago wuxuu u noqdo noocan shicirkan ama dee uu wasanka uu yeesho wasankiina dawaabid iyo ruuxii uu qaydaya uu xidhxidhayaayo waxyaalo ayuu markaa ku xambaaraya markaa kolkol uu kaba maarmi lahaa bal markaa maxay tahay idinkasta idiinta allana waan soo yar eegi waan eegi doonaaye wuxuu leeyahay inuu maqsuudka labadan bayd u yahay horta markii kol haddii amarkii uu sugnaaduu amarkaa aynu soo marnay dawaabidaa uu yeeshay tacriifka uu inooguba soo maray waxaa asal u ah amarku inuu faa'iideeyo wujuub waajibnimo marka waa goormuu faa'iideynaya waa marka aanay qariina jirin ama wax daliili aanu jirin oo inoo caddaynaya waxaan waajib ahayn in loogaba jeedo ama ibaaxiya nadbiga uu halkan ku sheegay ah ama marka dambe uu nahyiga dhammeeyo waxyaalaha uu kuba yimaado siiqada amarka ay uba timaadeen wujuubka ahayd ee macaani kale ah aduu bal daliil tilmaamaya ama qariinataa tilmaamaysa marka aanay jirin waxaan ku xambaaraynaa amarkii mudlaqa ahaa weeye ee almutajarid can ilqariina iyo daliil ina tusaya wax kale in loogaba jeedo wujuub ku xambaar taasaa asal u aweeye haddii laakiin qariina ay jirto ama daliil aan in helo inoo caddaynayaba waxaan ibaxay in loogaba jeedo ama inoo caddaynaya in loogaba jeedo sunannimo waidaa xalaltum fascaduu oo kale macnaa markii hore la isu diiday waa idiin bannaantay weeye macnuum ama sunanimo loogaba jeedo iyada markaa kii waan raacaynaa oo waxay noqonaysaa daahirkiisii ahaa wujuub inaan ka sarfino aan u sarfinoon ku xambaarno kolba wixii uu keenayo dee qariinadan aan helay ay keenaysa ama ibaaxaa ama wujuuba ama macno kaleba ah intaas weeye intuu abyaada inoogu sheega waana intii aan nadmi mataya kuba soo aragnay macnuhuna waa cad yahay laqbada unbaan yar eeganaynaa marka maxaan anigu marka hore idhi falwujuuba oo waa nasbiyey xaqiiqa kolleyna waa shaarixaygu siduu dee cibaarada ku yar taxliilkiisa kaba muuqata maxamed iyo sharax ibnu cuthaymiinna taasi way ka muuqataan oo markaa maxaan idhi fa xaqiqan adugu adaa lagula hadlayaaye waxaad sugtaa alwujuuba wujuuba ujeedadu siiqada markay timaado amarkaasi yimaado een qariina jirin wujuub ayaa asal u ee wujuub kuba xambaaroo taa uba sug goormaa loo sugaya maaha markaasi xaysu meelo alqariinatu qariino dee qariinadiiyo daliilka waa islaama midun maanta halkan qariino wax kale tilmaamaysa macnuu inuu yahay intafat meesha ay kaba baxday oo wa adliqan imakana idlaaq maxaad idlaaqdaa waa wujuubkaas weeye waa amarkaasi markuu yimaado ee qariina aanin laba socon waxaad idlaaqdaa inuu wujuub faa'iidaynayo taas idlaaq siiqadii oo siiqadaasoo adliqan siiqata afcal cala alwujuub ku idlaaq weeye laakiin waa goorma laa maca daliilin laqbada waan sii wadaya laakiin idinka maxaan filayaa mati baan arkay falwujuubu xuqiqa xaysu lqariinatu intafat wa udliqa markaas iyadayn haddii la idhaa xuqiqa iyo udliqa aliftu tii nuunu tawkiidka kasoo gadoontay ma noqonayso aliftii idlaaq la odhanaya ama aliful idlaaq sanoo kale qaafiyooyinkii waxyaalahan u haleelaysay ayay noqon ee ficilka aliftaasna markaa ka mid maaha oo wuxuu noqon fal wujuubu wujuuba xuqiqa markaa la sugay oo loo sugay amarkii xaysu meeloo alqariinatu qariina intafat inta kale waa islaamid wa udliqa waana la idlaaqayo ujeedadu siiqadii ifcal wujuub baa lagu idla markaasoo dee waa la idlaaqay bal markaasoo wujuub baa lagu idlaaqaya laguma xambaaraya laa maca daliilin inta kale waa iska mid laa maca daliilin daliil macii marka aanu jirin oonu ahaan dalana ina tusaya sharcan sharci ahaan calaa ibaaxati ibaaxa ficilkii filficli ficilka fiigiisa aatay banaan laysuba banayn aw nadbin falaadanna markaa maxaan odhanayaa iyada waxay u taallaa hadal meeshan qadarane markaa falaa ay wain wujidat ama wde markaa lam tantafi lqariina ama wain wujida daliilun dallanaa sharcan calaa ibaaxatin aw nadbin haddii la helo falaa ay falaa nudliquhu kuma idlaaqayno siiqadiide ama amarku inuu keenayo wujuub keenayo taa kuma idlaaqayno oo wujuub buu keenaya ma odhanayne bal sarfuhu sarfin la sarfiyo waa amarkii laga sarfiyo canilwujuubi wujuub lagama sarfiyo ayaa xutima laasim noqonaysa maxaana lagu sarfinaya waa bixamlihi xambaaritaankiisi la xambaaray cala almuraadi wixii loo jeeday oo taas wixii loo jeedee minhuma labadan ka mid ahaa oo ama ibaaxo ah ama nadbi ah kaa xambaar laguma xambaaro in loo oo taas saasoo kale dee markaa wujuubkii loogama sarfiyo ayaa laabsim noqonaysa taas buu yidhi kolleyna waay walam yurid walam yufid fawran yufid fawran wallah subxaana wa tacala aclam bismi illah alxamdu lilah salna ala salaatu wasalaamu calaa rasuuli ilahi sala allahu caleyh wasallam